abdicabdisamaan ka waa mahadsantihiin v o a wadi salaamaya bishaan barakaysanee ramadaan waa cibaado sanawi ah oo soo noqnoqota sanadkaba mar waana qayb ka mid ah xalaqaadka ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay dadkan oo abuurtay oo muslimiinta ah oo diintiisa rumeeyey in uu ku dhiso akhlaaqdooda iyo shakhsiyadooda iyo iimaaniyaadkooda xasanaadkoodan ugu laalaabo yowma alaakhira xalaqa ka mid a xalaqaadka qofka sida gaarigu marka uu muddo socdo ugu baahan yahay in mararka qaarkood la dhudhuujiyo oo labaajin la geeyo la dhaqo ayaa qofka muuminka muraajacad uu sameeya bishaan wixii hore ka halaaban waa hagaajistaa xasanaad badanna wuxuu ku shubtaa akoonadiisa aakhiro akhlaaqiyaadkiisana wax badan ayuu ka bedelaa markaan tusaalayaal bixino matsalan waxaa ka mid ah axkaamteeda qofku inuu iska yareeyo cuntada oo laba jeer uu sida caadiya wax u qaato marka waxay iska dabageynaysaa dhammaan mujtamaca dadka dabaqaadka kala duwan oo qof saacad kasta wax iska cuni kara iyo qof hadduu laba wejba helo meel wejba helo ku noolaan kara dhinaca kaleeto caafimaad ayaa ku jiro dhakhaatiir badanaa ilaa doctora laga diyaariya caafimaadka soomka uu leeyahay marka riwaayadaha qaaraan kusoo aroora bishaan sooma aad caafimaaddiina dhinaca kale akhlaaqiyaadka ijtimaaciga matalan dadka colaadaha iyo violent iyo waxyaabaha dagaalada ah ayay bishaan dawo u tahay nabiga sal allahu aleh wasalam maadaama mujtamac qabadiiyo colaado badan laga soo saaray bisha soon marka la jeeda dagaalada waa istaagi jireen qof hadduu kula dagaalamo ama uu ku caayo wuxuu yidhi waxaad tidhahdaa anigu saa'imaanasi xadiis saxiix ku ah war anigu waa soomanaya daa marka waa qayb amniga ijtimaaciga ka mid a sidoo kaleeto waxaa ku jira xagga takaafulka ijtimaaciga ee wax isu qabashada bisha zakaatulfitr ay xambaarsan tahay bisha akhirkeeda dhammaan qof kasta oo muslima laga rabo inay zaka dhiibto saddex kiilo oo beriisa gaaraysa ama waxu dhigmo cunto ah si ay dadka dhammaan waxu helaan weliba gaaraan dadka baahano masaakiinta waxaa kaloo bishaan lagu yaqaanaa inay tahay bil maaragtay dee acmaasha la laalaabo ilaahi subxaana wa tacaala xadiis saxiixa nabigu wuxuu lehy sal slam sanada toban jeer la laabaa ilaa todoba boqolo jeer laakiin ramadaanku waa ka duwan yahay ilaahay wuxuu yidhaahdaa asiyaama lii asoomu lii waana ajdi bi bisha soon anaa iska laayida anaana si gaar u abaal marinayo macnaheedu waxa waye wax xataa lasoo koobi kara maa alaabkeedu marka bishu bil aad u fadli badan wey samakaawo
waa gartay sheekh cali maxay tahay marka in muslimiinta ay ka soomaan oo qofka soomaya maxaa laga doonaya
qofka soomaya waxaa laga doonayaa inuu waxyaabihii mufdiraadka ahaayo awel marka hore ee u bannaanaay sidii cuntada iyo cabitaanka iyo xaaskiisa inuu xalaasha u ah inuu u galman karo marka uu rabo habeene maalin arrimahaas ayaa ilaahay ka xarimay bishaan maalinta ramadaanka habeenkana waa loo fasaxay waxaana waxaana maaragtay laga doonayaa inuu laga bilaabo fajirka dhalashadiisa ka hor oo daqiiqado ka hor intuusan dhalan inuu ka istaago oo markuu suxuurto ama biyo cabo ama wixii ilaahay u qora uu markaas ku suxuurto ilaa qoraxda ay ka dhacdo la hubiyo oo maqribka laga addimaayo inuu afka ka haysto soonku waa fasayn afkaasi laga haysto jirkana laga haysto dhammaan cuntada iyo cabitaanka iyo shahawaadka taas waa dhinaca oo muuqaalka ah waxyaaba kaloo la rabaa in laga soomo waxaa ka mid a waxyaabaha aan muuqano awelba xaaraanta ahay sidii qof in la aflagaadeeyo iyo qof in qalbiga xasad loogu qaado iyo in cuqdada la qaado iyo in akhlaaqxumo kale la sameeyo ee indhaha inay fiiriyaan waxyaaba xaaraana dhigo inay dhegeystaan waxaas awalba soonka intaan la gaarin xaaraanay ahaayeen soonka dhixiisa xaaraannimadeedu waa sii kordhaysaa marka waxyaabahaasoo dhan ayaa ayaa la doonayaa in soonka looga tago oo soonka uu reebayaa marka waxaa la dhihi karaa soonku waa madrasa ama jaamacad qofka ka soo saaraya insaan ka duwan insaankii uu ahaa intaan soonka la gaarin
sheekh cali bal waxaad nooga warantaa muhiimadda ama inta uu leegyahay ajirka qofka sooman wallaahi waa abaalmarinta soonku aad bay u weyn tahay horta marka hore aan oo soonku waa rugni ka mid a arkaanta islaamka oo marka horta qofka rugnigaas waa ka gudmayaa oo maaragtay qofku maadaama uu yahay qof caafimaad qaba oo safarna aan ku jirno muqiima isagoo xoolo iyo looma shardiya soonku waa cibaada badaniya waaye marka soonku waa horta rugnigaas waa uga dhacayaa oo dembi ayuu uga baxayaa uu geli lahaa qodobka koobaad qodobkaas weeyo qodobka labaad ajirkuna aad buu u weyn yahay nabiga sal allahu aleyh wasalam xadiis saxiixeen ku jira abu hureyre radi allahu canhu wuxuu leeyahay soonka aniga unba abaal marinaya culummadu waxay kulli camal ibni aadam lahu ila sawmu fa inahu li ana ajzi bihi camal kasta ibni aadam isagaa iskale ilaa soonka mahayna aniga ayaa iskale anaan abaal marinaya culummadu waxay ku fasireen abaalmarintaasu inay tahay mid caqliga bini aadamka xataa aan lagu qaban karin qalin iyo warqadna aysan qori karin macnaha ajirkiisu aad u weyn yahay waxaa ka mid ah ajirka ajirkiisa weyn nabigu noo sheegay sallallahu alayhi wasallam in qur-aanka la akhriyo iyo soonka la daa'imo macnaha bisha soon mar walba la soomo soon kaloo sunnooyinna waa jiraan isagana in lagu dardaro in ay aakhiro ay shafeecayaan oo nabigu wuxuuna yidhi sallallahu alayhi wasallam soonkana wuxuu yidhahdaa rabbiyow qofkaan aniga ayaa u diida maalinta ramadaan inuu cunto cuno cabitaan uu sameeya shahwadiisana aniga daraadday uga tegay iga shafaaco aqbal markaasa uu shafaacadiisa laga aqbalaa qur-aankuna wuxuu leeyahay habeenka ayaan u diiday inuu hurdada kusii raaxaysto oo habeenkii ugu dukan jira waan ay maalintina waa aqti jiray ilaahayow shafaacadayda ka aqbal marka soomku marka waa qurbaadka ugu waaweyn ilaahay lagu dhawaado jannada waxaa ku jira albaab la yidhahda baabu rayaan oo aysan gelinba sideedda albaaboo jannada mid ka mid ah dadka saahimiinta ah alla ku maamuusaa keliya oo qof kaleba kama gashaba marka ajirkiisa wax laga sheekayn kara ma aha waxaa intaas ka sii duwan intaan aakhiraba la gaarin adduunyada lafteeda qofka marka uu soomo wuxuu dareemayaa in uu naftiisa wax badan ay iska bedeshay qur-aanka akhriskiisa ayuu caadaysanaya qur-aanka dib u bilaabaya haddii shalay uu ilowsanaa salaadihii sunnada ahaayo maaragta uu caajiska ahaa jira dukado way u fudaanayaan taacada ayuu ugu kaalmeeya walidaalika ilahay markuu qur-aanka noogu sheegay wuxuu yidhi inama kutiba calaykum asiyaama kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun waxaad mudantihiin ama xalalugtu inaad ilaahay ka baqdaan marka baqdintaasna waa kordhiyaa oo qofku wuxuu ka dhiganayaa shicna ama maaragtay awood iimaani ah oo soo kordhaysa oo sanadka labaiyo tobanka bilood kow iyo tobanka bilood oo kaleeto xataa uu kusii noolaan karo ilaa soon kale uu yimaado haddana uu cusboonaysiiyo marka dhinac kastaba soonku faa'iide ayuu ka yahay